maya xarumaha degmada dee waxaan ku sheegay degmada hore aan ugu shaqeynayna shaqada way socotay dhawaanahan waxa weeye ninkaas taliyaha soo ziyaada aan ku yiri ninka taliyaha ahaa marka shaqada lagu shaqeynaya degmadii dadka ku shaqeynaya halkuu ku garabsiin lahaabaa wuxuu dalay inuu keeno dadka hore degmada ka baxay oo la bedelay oo shaqada ka fariistay inuu yihahdo dadkaasaan la shaqeynaynaa in marka waxa weeye dhaqdhaqaaqa uu yimaado maadaama waxa weye khilaafaad uu yimi taasaa keenta si ayadeena hadda way dhamaatay waxay ku dhamaatay dadka sharci ahaan inay shaqeeyaan dad kalena dee waa dad la bedelay ay maaragtay tookadooda xilligooda sugaan muxuu ku andacoonaya marka taliyaha taliyaha wuxuu ku andacoonaya wax asaga baanu oolin taliyaha waa ciidan waa nin sargaalla afaaro maamul uma yaalla uma taalla ninka ciidanka waxaa la rabaa inuu deganaashada iyo amniga deegaanku ilaaliyo inuu dalka cadowga ka ilaaliyo al-shabaab baa dadka dhibaateyna dagaal u baahanaya inuu la dagaalo laakiin deegaan nabad ah oo shalay cidda wax bedelaysa ay soo bedeshay oo hadba cidda waraaqa haysata in lala shaqeeyo ay tahay inuu asaga rabitaan shaksiyadeed iyo rabitaan adiga qaab kale ku salaysan inuu la yimid baa ka dhacday marka taliyaha markataas uu ku qaldamay ti ayadeena dee uu ka shalaa waxay keenaysaa inuu ciidankiisa burbura